جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmo saakaan idinkugu haynana waxaa ka mid a taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey dagaallo culus oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan idaacadda islaamiga andalus ayaa heshay magacyada saraakiishii murtadiinta ee dhimashada iyo dhaawac ku noqday dagaalkii deegaanka aboore kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labaad oo lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya ayaa qirtay askar looga dilay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhowaan deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe ciidanka ilaaliya shaqaalaha ururka gaalada qaramada midoobay ee magaalada muqdisho ayaa heegan la geliyey kadib markii ay kordheen weerarada mujaahidiinta ah ee magaalada muqdisho
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax arbacaa taariikhda hijrigana waa kow iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey dagaallo culus oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan ismaaciil salaad guuleed ayaa inoo akhrinaya bayaanka taliska bismillaahi araxmaani araxiim in ka badan konton murtad oo lagu dilay dagaallo ka dhacay aboorey tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan siddeedda bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka maanta oo talaado ah dagaallo xoogan ayaa ka dhacay deegaanka aboorey oo hoos tagta degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan dagaaladan ayaa dhex maray ciidanka mujaahidiinta ee difaacaya shareecada islaamka iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo taageero ka helayey diyaaradaha isbahaysiga siliibiyiinta dagaaladan oo ahaa kuwo la isku noqnoqday ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana allah fadligiis halkaasi lagu jebiyey cadowgii islaamka ee isu soo bahaystay inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay aboorey lagu dilay konton iyo saddex murtad oo qaarkood bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale saraakiisha lagu dilay dagaaladaasi waxaa ka mid ahaa mujrimka lagu magacaabi jiray asad cusmaan afrax oo ahaa taliyihii murtadiinta maraykanku ku shaqaysto ee loogu yeero danab ee qaybtooda shahadaladirnimada ka wada gobollada dhexe inta badan askartii uu hogaaminayey ayaa iyaguna lagu dilay dagaalka mujrimkan ayaa ka mid ahaa haraadiga saraakiishii hogaaminaysay gulufkii uu murtad xasan gurgurte ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee badankood ku halaagsamay gacmaha mujaahidiinta wuxuu ka mid ahaa saraakiil ay saliibiyiinta maraykanka si gaar ah u soo tababareen isagoo kaalin jaasuusnimo iyo hagis ka qaatay weerar duqaymo ah oo lagu xasuuqay shacab muslimiin ah oo aan waxba galabsan taliska ciidanka mujaahidiintu waxa uu mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxa uu bogaadinayaa howlgallada geesiyada towxiidku ay ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa ciidankeena halyeeyada ah ee ku ribaadaya deegaanka aboorey ee maanta cashirka u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allah una diiday in ay dib ugu soo laabtaan deegaankaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada murtadiinta ee dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
idaacadda islaamiga andalus ayaa heshay magacyada saraakiisha murtadiinta ee dhimashada iyo dhaawac ku noqday dagaalkii deegaanka abowrey walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow ayaan ka wareysannay xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka abowrey maxamuud jazaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalka abu xasaan waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka aboore oo ah deegaan istraatiiji oo isku xira degmooyinka buuliburte iyo maxaas oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay bariga wilaayada hiiraan dagaaladii shalay allah fadligiisa waxaa lagu laayay saraakiil badan oo murtadiina iyo askar aad u fara badan oo isla maleeshiyaadka hardada ah idaacad saamiga al-andalus waxay heshay magacyada qaar kamid a saraakiishii murtadiinta ee lagu laayay dagaaladii cuslaa shalay ka dhacay duleedka deegaanka aboore saraakiisha sargaalka ugu muhiimsan ee ugu weyn waa murtadka lagu magacaabo asad cismaan afrax oo ah taliyihii maleeshiyaadka murtadiinta danab ee sida gaarka ay u tababaratay saliibiyadda mareykanka qaybtooda galmudug sargaalka labaad waxaa lagu magacaabaa maxamed cabdulle jibcaale garabey isagana wuxuu ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada sargaalka saddexaad waxaa lagu magacaabaa xaashi cali oo asina sargaal ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan qaybta isugu yeertay nisa sargaalka afraad waa axmed xasan cusuble oo isaguna ahaa sargaal ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan qaybta isugu yeertay nisa shan sargaal lagu magacaabo ciise axmed cali biyow isagana wuxuu ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada lix cilmi ibraahim yuusuf garab dheere isagana wuxuu ahaa sargaal ka tirsanaa murtadiinta toddoba maxamed khaliif sharlaawe isagana wuxuu ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta toddoba daahir oo ah istaafka gaarka ah ee murtad odawaa yuusuf raagi oo ah taliyaha guud ee maleeshiyaadka murtadiinta sagaal diirow xasan fari toban faarax xuseen makaraan maciye ko iyo toban muxidiin saddexle sargaal ka tirsanaa murtadiinta laba iyo toban cabdi cagataano saddex iyo toban gaabo guure cawaale afar iyo toban fahad maxamed cumar laba daqiiqo shan iyo toban salaad xuseen guure xuurshow lix iyo toban maxamed cabdi xaalle saraakiishaasi murtadiinta ah iyo askartaasi waxay qayb ka ahayeen tiro murtadiin ah oo lagu laayay dagaalo shalay ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan iyadoo saan hore usoo dhegeysanay taliska mujaahidiinta bayaanka ay soo saareen ay ku xaqiijiyeen in konton iyo saddex murtad oo isugu jirta saraakiil askar lagu dilay dagaalada shalay laguna dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale oo isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxaana saaka meydadka murtadiinta lagu laayay badankooda ay daadsiiyeen goobihii shalay dagaalada culus ay ka dhaceen iyadoona qaar ka mid ah meydadkaasi murtadiinta iyo dhaawacyo fara badan murtadiinta ay geeyeen dhanka degmada buulaburte waxaana suuragal ay marmarka sii dambeysa khasaaruhu intaasi uu kasii kordho iyadoona allah mahaddiisa dagaalada shalay ka dhacay duleedka awoori ay qayb ka noqonayaan dagaalada taariikhda galay ee sida ba-an loogu xasuuqiyay murtadiinta loogana laayay saraakiil muhiim u ahaa cadowga allah dhanka kale walaalka abu xasaan waxaa faahfaahin laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka arbaco oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho dagaalkii habeen hore waxaa ku dhaawacantay ilaa afar askari murtadiin ah mid ka mid ah labada garab garab kamid ayuu gebi ahaanba ka go-ay oo xaaladiisa aad bay u liidataa ciidanka mujaahidiinta waxay muddooyinka dambe sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wajihaadukum mubaarak kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labaad oo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya qaybta labaad muuqaalada alkataab al akhbaariya ay kusoo gudbinayso fariimaha ay dirayaan ciidamada mujaahidiinta ku sugan fariimaha hore ee dagaalka waxaa kasoo muuqanaya libaaxyada islaamka ku jilba xiran duquurta lagu hortaagan yahay cadowga ee wilaayaadka gedo shabeellada hoose jubbada hoose faqriga laga difaacayo jubbada dhexe geesyada ku aadan wilaayada banaadir iyo haliyada jihaadka kaga jira dhulalka muslimiinta ee kenya xooga ku haysato kuwaas oo gaalada siriibiyiinta tarabuska ugu jira dhufiisyadana ugu dhakan dhammaan ragga kasoo muuqanaya filimkan waxa ay ka wada siman yihiin inay caddaynayaan hadafka dagaalkooda iyo ujeedka mujaahidiinta hubka u qaateen ee ay u dagaalamayaan oo mid weliba u dhinaca gaar ah ka eegayo ahdaafta ay u dagaalamayaan mujaahidiinta ee ku riixda in ay kasoo baxaan guryahooda fariinta ugu soo horeysa ee uu soo bandhigayo muuqaalkan waxay ka imaanaysaa faqriga islaamka ee wilaayada gedo halkaasoo mid ka mid a mujaahidiinta ku jilbi xiran jiidda hore uu soo gudbinayo risaalo caam ah oo caddaynaysa hadafka jihaadka ee u istaageen hadaafta ugu weyn ee aan u dagaalamayno ee aan lafaheena dhiigeenna dheecaankeenna iyo nafteenna gebi ahaan u bixinayno waa inuu allaah naga raali noqdo jannaadkiisana na geeyo waxaana rajaynaynaa inuu allaah naga mid yeelo kuwa uu ku tilmaamay qowlkiisa ee ah ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد libaaxada tawxiidka shabeellada hoose ayagana kasoo muuqanaya filimka kuwaasoo diraya fariimo muhiim ah anigoo ka soo hadlaya faqriga shabeellada hoose waxaan marka hore salaan u diraya fursaanta amniga ee ka howlgelaya muqdisho xarunta mu'aamaraadka iyo makriga haliyeyadaas ku aadan faqrigan aadka u adag waxaan leeyahay walaalayaal cadowga hurda u diida weerarada wadnaha ku jara qaraxyada qoorta uga jara xubnaha ay ka dhaqdhaqaaqayaan ka beegsada yaysan idiin soo marin maalin ama habeen ilaa inaad weerar ku ekeysaan xarumahooda iyo marinadooda annaguna waxaan nahay garabkiina iyo gurmadkiina koowaad murtadiinta waxaan leenahay waxaan idinku baaqaynaa inaad allaah u toobad keentaan haddii aad diiddaan wakhtiga idinku soo aadan ayaa wuxuu idin hilmaamsiin doonaa ilaahay idinkiis dhalanteedka waxbakama jiraanka ah ee ay gaalo idin bartay waxaadna shallay doontaan xilli aysan shallayto wax tarayn annagu waxaan u dagaalamaynaa inaan dalkeena iyo dadkeena ku dhaqno kitaabka allaah si aan nabad waarta iyo cadaalad iyo amni u horseedno ummaddeena intaasoo dhan waxaa lagu helaa ku dhaqanka kitaabka allaah keliya waxaan nafteena iyo dhiiggeena u huraynaa si ay ummaddeena sharaf ugu noolaato kitaabka allaah uga dhaqanto shareecada ku hoos noolaato sidaasna ay sidaasna ay ku hesho amni amni iyo nabad waarta iyo hanuun jiidda hore ee wilaayada jubbada hoose waxaaliyada ku sugan ay dirayaan fariin ay ku muujinayaan qaar ka mid ah ujeedooyinka jihaadka ee ay mujaahidiintu higsanayaan أهدافta aan u jihaadina waxaa ka mid ah alأmru bilmacruuf والnahy can ilmunkar inaan wanaagga dadka farno xumahana ka reebno waxaan rabnaa inaan dhisno mujtamac muslim ah oo fisqiga iyo fasahaadka laga duuliyo dumarka xijaabka sharciga ay qaataan anshax xumida iyo fawaaxishaha reer galbeedka ay faafinayaan laga hortago dhaqanka suubanna islaamka dhulka dhan uu camimo taas ayaa ka mid ah waxyaalaha aan u jihaadayn annaga oo ah mujaahidiinta ku sugan furamaha dagaalka ee wilaayada jubbada dhexe waxaan halkan salaan uga diraynaa ummadda muslimka meel walba oo ay joogto waxaan walaalaheena muslimiinta u sheegaynaa inaan qorigan u sidino sida ay muslimiinta ku heli lahaayeen cadaaladda buuxda ee ku salaysan shareecada islaamka taas oo na faraysa inaan iska ilaalino dulmiga iyo dheexda iyo qabyaalidda ummaddeenna waxay muddo badan la daaladhacaysay dhibaatooyinka dulmiga iyo qabyaalidda iyo eexashada ee ka dhashay nidaamiyadii kufriga ahaa ee dalka soo maray haddaba dowladda islaamiga aan rabno inaan dhisno waa mid gundhig ay u tahay cadaaladda iyo naxariista iyo muslimiinta oo loo dhintiyo waa dowlad ay u siman yihiin muslimiinta dhammaantooda meel walba ay joogaan iyo mansub walba ay haysataan dhanka wilaayada banaadir waxaa isdaarkan kasoo muuqanaya mid ka mid ah heliyada tawxiidka ee wilaayadaas ka howlgala kaas oo caddaynaya wax ka mid ah asbaabaha ay mujaahidiintu u dagaalamayaan anoo ka mid ah mujaahidiinta ka howlgala gobolka banaadir waxaan rabaa risaaladan inaan ku xaqiijiyo sababaha aan u jihaadayno in ay ka mid tahay in aan ummadda u ilaalino hantideeda iyo khayraadkeeda si ay iskugu filnaato cadowga allahna kaga kaaftoomto madaxda murtadiinta ee maanta jira waa aalad uu cadowgu ku xalaashanayo khayraadka ummadda mana jirto meel loo badbaadiyey bulshada islaamka ah hadday ahaan lahayd diin dal iyo dad intaba waxaana arkaysaan sida ay madaxda murtadiinta ugu kala tartamayaan in ay dalka khayraadkiisa bad iyo beri intaba gacanta u geliyaan cadowga ummadda iyagoo ku andacoonaya in ay tahay iskaashi dhaqaale ama ictiraaf inay ku doonayaan haddii aan nahay mujaahidiinta bariga afrika waxaan allaah ballan kula gelaynaa inaan taako ka mid ah dhulka muslimiinta ah u oggolaanaynin in la qaato waxaana ka hortegaynaa shirqool walba oo lagu doonayo in lagu boobo hantida maguurtada ah ee ay ummaddu leedahay ha ahaato mid qarsoon ama mid muuqato dhanka gudaha dhulalka muslimiinta ee kenya ay xoogga ku haysato waxaa kasoo muuqanaya geesada islaamka ee halkaas ugu adkaysanaya mashaqada iyo dhibaatooyinka si ay jihaadka u gaarsiiyaan hadafka u hiigsanayo waxaa isdaarka uu soo bandhigaya fariimaha ay soo jeedinayaan muraabidiinta ku kala sugan gaarisa mandheera iyo sidoo kale laami oo dhammaanba ka mid ah dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato ahdaafta jihaadkeenna waxaa ka mid ah in loo gargaaro dadka la dulmiyey ee muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah oo lagu dulmiyey diintoodii iyo dalkoodii iyo dadnimadoodiiba la dhibaateeyey oo lagu dulmiyey ayaan doonaynaa inaan u gargaarno waxaa ka mid ah ku nool soomaaliya gudaheeda ayaa ka mid ah iyo gobolkani hadda kan ah n f d gaar ahaan gaarisa oo kale waad ogtihiin dhibaatada ka jirta xaqiiqatan hadda aniga meeshan idinkala hadlaya waa gobolka gaarisa xaqiiqatan maalin maal- maalin maal- maalmaha ka mid ah ayaa waxaa indhahayga saaray annagoo soconno oo cadow ku soconno ayaa nin oday ah oo waayeel ah ayuu noogu hor imaaday dhulkii hoodka ahaa ayaan ku dhex soconnay wadhana waa ina garabaraysay markaa markaasaa ninkii marka wuu cararayey markaasaa markuuna arkay ayuu naxay oo istaagay marka marka anigaa u horreeyey waxaan ku yidhi adar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaasuu yidhi wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu markuu intaa yidhi ayuu odaygii ilmeeyey marka wuu ooyey markaasaan ku dhahnay adar maxaa la ooynaysaa oo la ilmeynaysaa marka annagii laftirkeenna iyo mataqaanaa waxa weye una murjiyey markaasuu yidhi wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay baan ku dhaartay waxaan la oynaya oon la ilmeynaya maanta inaan indhahayga saaro wiil muslim ah oo soomaaliyeed oo mujaahid ah oo annaga diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna ilaalinaya macnaha asigoo bixinaya haddana waxay ugu qaalisanaa naftiisa iyo maalkiisa bixinaya wallaahi intaas darteed ayaan la oynaya hw dhahay iyo dhibaatada macnaha halkan ka jirto sidaan u arkay hadda markaan ordayey oon cararayey gaalaan ka cararaya uu yidhi halkaa meel hadda idin dheereen geedaha quracdoo idin muuqdo ayaa wuxuu yidhi waxa waaye ninna waa dhaawac oo inuu cararay waan ogaa ninna meeshuu ku dhintay uu yidhi raggii mataqaanaa labadii nimoo meesha ka soo badbaaday nin ka mid ah ayaan ahay marka wuxuu yidhi waxa wax maanta nalagu dilaayana garamaayo u dhahay wax ligu dilaaya garamaayo waxaan halay ma lahan nin iska shaacab ah muslim ah waayeel ah danihiisa dhaqanaya xoolihiisa raacanaya ayaan ahaa marka dhibaatadaasi iyo wax ka daran ayaa dhulkan ka jira saas ayuu leeyahay ikhwaani fillah marka wallaahi intaasi waa in yaroo misaal ah macnaha oon aniga aan arkay oon idinka idiin sheegaya macnaha sababaha aan u jihaadayna waxaan qayb ka ah inaan gudanno waajib ka mid ah waajibaadka allah subxaana watacaala uuna saaray kaasoo ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan doonaynaa dadka muslimiinta inaan gaarsiina fariintii xagga rabbigooda kaga timid ku dhaqankeeda risaalada aan wadno waxaan ku matalaynaa nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh oo nooga tegay waayo innaga waxaynu nahay ummatul risaala risaalada aan wadno ciddii ka hor imaado ama hor istaagta ayaan jihaadkeenna kaga hor leexinaynaa waa kitaabun yahdii wa sayfun yasur risaalada aan wadno waxaan doonaynaa dunida oo dhan inaan gaarsiino cadliga islaamka iyo wanaaggiis inaan gaarsiino waxaan ka dirayaa risaaladan gobolka mandheere ee ku hor jira gumaysiga gaalada ahdaaftaan u dagaalamayno waxaa ka mid ah inaan xoreyno ururka muslimiinta iyo cadowga haystaan jihaadka aan ku jirno waxaan aaminsanahay inuu yahay farducayn waayo waxaa lagu jiraa marxalad ka mid ah maraaxisha uu jihaadka waajibka noqonayo oo qof kasta uu waajib ku noqonayo waana waktiga taaka ka mid ah dhulka muslimiinta ay cadowga qabsadaan laga soo bilaabo markii ay cadowga qabsadeen andalus ilaa maanta aan joogno dhulal badan oo muslimiin leeyihiin ayay cadowga qabsadeen sidaas darteed waxaa waajib nagu ah in dhulalkaas muslimiinta ay leeyihiin ee cadowga gaalada ay xoogga ku qabsadeen in aan soo celinno oo aan ku soo celinno shareecadii islaamkeed marka hore lagu dhaqayay waxaa kaloo waajib nagu ah in dhulalka kale ee cadowga saliibiyiinta asal ahaan ay degan yihiin in ayadana aan shareecada islaamka insha allahu tacaala aan ku dhaqno waxaa kaloo muhiima inaan ogaano in jihaadka ahdaafta ugu waaweyn uu ilaalinaya ay kow ka tahay in dhulalka muslimiinta ay leeyihiin in la xoreeyo oo laga xoreeyo cadowga iyo in dadka muslimiinta ee mustadcafiinta ee dulliga ku nool in dulliga laga dulqaado waxaa idinkala soo hadlayaa gobolka laamu gobolkan asal ahaantiis waxaa la ahaan jiray dad muslimiin dadka intooda badan ee gobolkan ku noolna waxay yihiin dad muslimiin balse waxay ku hoos jiraan gumaysiga dowladda kaafirada kenya waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in gumaysigaas iyo dulmigaas lagu dulhayo dadkaas muslimiinta ah aan ka dulqaadno gobolada kale ee muslimiinta ay degan yihiinna aan ayagana sidaasoo kale ah inaan xureyno oo aan ku soo celinno ku dhaqanka shareecada islaamka ah waqti aan waqti aanan dheerin insha allahu tacaala isdaarkani waxa uu qayb labaad u yahay filim ka horreeyey oo ahaa qaybta koowaad fariimaha ay dirayaan mujaahidiinta ku sugan fariimaha dagaalka ee lagu hortaagan yahay cadowga islaamka mahadsanid xaaris taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya ayaa qirtay askar looga dilay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhowaan deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba bayaan ka soo baxay taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano eysom ayaa looga hadlay qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen maalinkii axadda ee toddobaadkan deegaanka buuran ee hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe kaasoo lala eegtay ciidamo burundesa oo ku sugnaa deegaankaasi bayaanka ka soo baxay taliska afrikaanta ayaa lagu sheegay in xilliga weerarka uu dhacayay goobta ay ku soo degaysay diyaarad helikobtar ah oo ay lahaayeen ciidamada burundi kadibna qaraxa dhacay kaasoo geysay khasaare nafeed sifoy albam oo ah madaxa howlgalka eyusom ayaa sheegay inuu cambaareynayo weerarkaasi isagoona xusay in ciidanka qaraxa lala eegtay ay ku jireen socdaal ay ku marayaan gudaha deegaanka buurane ee shabeellada dhexe bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi qaraxa lagu dilay askar qayb ka ahayd ciidamada burundi ee saldhigga ku lahayd deegaanka buurane laba cisho ka hor ay ahayd markii mujaahidiinta qaraxa ay ka fuliyeen gudaha deegaanka buurane oo ay la beegsadeen ciidamo burundeys ah kuwaasoo lugeynayay iyadoona qaraxaasi lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada kufaarta burundi halka kuwo kalena lagu dhaawacay waad mahadsan tahay abuushayba ugu dambeyntiina ciidanka ilaaliya shaqaalaha urur gaaleedka qaramada midoobay ee magaalada muqdisho ayaa heegan la geliyey kadib markii ay kordheen weerarada mujaahidiinta ee magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya cabsi xooggan ayaa soo foosaatay gaalada duulaanka ku joogta dalka soomaaliya kadib markii mujaahidiintu ay la bijabaareen weerarada islamarkaana horumarro ballaaran ay ka sameeyeen gudaha iyo daafaha magaalada muqdisho kulan deg deg ah oo qoobgariyi fara badana ka muuqda oo shir guddoomiye uu ka ahaa joosef katuraamo oo ah la taliyaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobey ayaa jimcihii lasoo dhaafay ka qabsoomay xarunta hay-addaasi ee magaalada muqdisho kulanka ayaa nuxurka ajandihiisu ahaa sidii loo badbaadin lahaa shaqaalaha u-n-ka haddii muqdisho isu beddesho kaabul oo kale waxaan ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socday waaxda badbaadada iyo ammaanka ee u-n-ka oo ay ku jiraan ku-xigeenka la taliyaha ammaanka john douglas madaxa ammaanka ee u n s o s iyo taliyaha ciidamada uganda peter royogoza bariji joseph katuraam oo aada u wareersan ayaa kasoo qaybgalayaasha shirku ku booriyey inay is-ilaaliyaan oo ay foojignaadaan isagoo xusay in ciidanka sugaya ammaanka shaqaalaha u-n-ka ay ku korjoogteen doonaan shaqooyinka loo egmaday ku-xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka john douglas ayaa isna sheegay in ciidamada kufaarta uganda ee u b d f ee ka hoos shaqeeya qaybta ilaalada ururgaaleedka qaramada midoobey ay diyaar garoobeen wuxuuna ku booriyey ilaalinta shaqaalaha hantida iyo xarumaha ururgaaleedkaasi cabsida xoogan ay hay-adahan shisheeye soo foosaartay ayaa timid kadib markii mujaahidiintu ay horumarro ballaaran ka sameeyeen furimaha dagaalka gaar ahaan labada shabeelle islamarkaana ay haatan kaabiga ku hayaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako arbaca idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu